iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey ay go-doon gashay wadada xiriirisa magaalada muqdisho iyo jowhar ayaa waxaa saameyn kala kulmay ganacsatada ku dhaqa magaalada jowhar caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle suuqyada jowhar haatan waxaa laga dareemayaa sarabkac ku yimid raashiinka khudurdaruuriga ah haddaba qaar ka mid ah ganacsatada magaalada jowhar ayaa ka hadlay saameynta ay ku yeelatay ganacsigooda xirnaanshaha wadooyinka xiriiriya magaalada muqdisho iyo jowhar aaraagee dhan biyaha soo wareejiyey baabuurta sii hore usoo geli jirta soo gasho xamaalooyinta hirshabeellaannahay waa shaqaysanaa ayaamaan wax oon qabana male baalmuuddo baabuur ma noo soo gasho halkii maalna baabuurka rog ayaa noo soo galayaa maamulka hirshabelle waxaan ku cogsanaynaa inaa biyaha naga xidhaan fasaadan araaga dhan oo na wareejisay waa inaa nala dhaafaa waxaan ka mid ahay ganacsatada dharka ku iibiso suuqa handawadaag ee jowhar waxaa aad iyo aad dhibaato badan aan ku qabnaa sana weliba fatahaadaha soo baxaayo mar kasta magaalada saddex sano afar sano waxay noqotaa jasiirad fasalkiiba fasalkiiba waxay noqotaa sana ka mid a jasiirad markii jasiiradda aan ka baxnana waddadii waxay ku reebaan raadad badan oo burbursan marka dhibaatada ugu badan ee na haysato haddaan nahay ganacsatadii yaryareerjoorka ee wax maaragtaa dharka ku iibinaysa magaalada cid walba ciddii wax ka qaban karta fatahaadahaad sana waliba dhibaatada nagu haayo khaasatan annaga waxaa noo dheeri ah sidiisaba gobolka shabeellaha dhexe khaasatan degmada jowhar dhaqaalaheeda wuxuu ku tiirsan yahay beeraha iyo xoolaha ganacsiga kuma tiirsana ganacsigaas annaga oon noo furan waxaan helnaa inuu shaqeeyo waxaa dhacaysa markii fasalka soo go'o muxuu fasal soo go'a beerihii waxaa ka baxday dacaar sano walba biyaha ku soo baxaayo ninkii beertii waa falayaa biyihii markay ka baxaano oo jiilaa la gaaro beertii uu falaa wuxuu isleeyahay sisin ku tabca sanadkan sisintii uu tabcaa markii beerta la falo qarash la geliyo qaar soddon milyan ku falayaan markii soddon boqol saac oo min saddex min saddex boqol oo kun eh qaar saddex milyan soddon milyan ku faleen qaar ku faleen labaatan milyan qaar shan milyan ku falay nin walba inta ektaro beertiisa ee u dhan tahay marka uu qarash wuxuu geli kala geliyo ee beertii miro ku dhowaato sisintii cagaarato ee isleeyahay sanadkan laba sano horaad khasaartay sanadkan deenkii wuu kaabaxa uu isleeyahay xirnaanshaha waddada xiriirisa jowhar iyo muqdisho ayaa inta badan saameyn ku yeelata isku socodka gaadiidka iska kala goosha waddada xiriirisa magaalada muqdisho iyo jowhar